aad baad u mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi maamulka isku magacaabay somalilan ayaa si weynna uga carooday hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed macalin fiqi oo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan safiiro tagay hargeysa oo soo dhoweeyey doorashooyinkii ka dhacay somalilan dadka sida aadka hadalkaas uga soo horjeestay islamarkaana jawaabtaada ka bixiyey waxaa ka mid ah axmed nuur guruuje oo ka mid ah golaha wakiilada somalilan waxaana uu tilmaamay in dowladda federaalk ay tahay mid aad u liidato isagoon intaa ku daraynaysan dowladda xasan sheekh siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan toona xor u ahayn islamarkaana muddo afar iyo labaatan sane gacanta lagu hayo mushaarkoodana ay bixiso beesha caalamka isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in dhowaan waddanka iskaga bixi doonaan ciidamada shisheeye iyadan ay ku dambayni doonto waddadii ay martay afghanistan oo kale axmed nuur ayaa ka dhawaajiyey in maamul goboleedyadii hore u hoosimaan jiray dowladda federaalka ay haatan marayaan marxalad kala yaaca oo mid walba gaarkiisa isku maamulo xasuuqyo aad u daran ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyiga iyo bartamaha marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay maanta ku dhowaad afar xasuuq oo xushlimaha ka geysteen magaalada beytlaahi ee waqooyiga marinka khaza warbaahinta ayaana warinaysa in xasuuqyadan ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaana ku sheediyey xasuuqyadani in ka badan toddobaatan laba ruux oo shacabreyd ah kana kooban dumar iyo carruuran waxba galabsan halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa intaa ka badan xasuuqani kadib waxay kooxaha wax iskacaabiinta falastiiniinta soo saareen bayaan ay caalamka ugu caddeynayaan xasuuqa ciidamada yuhuudda iyo sida ula kaca ay u beegsanayaan dadka raydka ee ku sugan goobaha caamka sida madaarista iyo maraakiista waxaana bayaanka lagu yidhi ciidamada gumaystaha yuhuuddu waxay weli sii wadaan duqaymaha iyo xasuuqyada sirsifeynta ay kula kacayaan shacabka reedka ee ku dhaqan waqooyiga marinka khaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda laba xasuuq oo kale ka geysteen xirooyinka kale ahaa nuseyraad iyo sidoo kale albureej waxayna duqaymahani markani si toosa u aabaareen guryo tiro badan oo labadan xiro ku yaalo waxaana la soo warinaya in duqaymahaas ay sababeen istishaadka afar iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah iyo dhaawac kuwo kaloo fara badan si guudaana waxaa ku shahiday duqiimaha iyo xasuuqyadii ka dhacay marinka khaza saacadii lasoo dhaafay waxaa ku shahiday sagaashan iyo lix ruux oo ka kooban dumar carruur iyo waayelo halka ay jiraan boqolaal kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen weerar mindiyana ayaa ka dhacay macad ku yaala waddanka shiinaha wararka ka imaanaya magaalada wudshe ee ku taala waddanka shiinaha ayaa waxay ku waramayaan in macad ku yaala magaaladaas uu ka dhacay weerar mindiyana uu fuliyey arday ka mid ah ardayda macadka macadka uu weerarkani ka dhacayaana lagu bartaa tiknolojiyadda waxaana weerarkani uu fuliyey ardayga ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira booliiska magaaladaasi ayaa waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka islamarkaana ay u tixaabeen xabsiga waxayna intaa ku dareen in wiilka dhallinyarada ee fuliyey weerarka sayidaadiisu tahay koo iyo labaatan sano weerarkan ayaana waxaa la warinaya inay ku dhinteen sideed ruux oo ardayda ka mid ah halkaa dhaawaci kala duwan soo gaareen toddobiyo toban ruux oo kale sababta keentay inuu ardaygani fuliyo weerarka ayana waxaa lagu sheegay inuusan helin shahaadadiisa waxaanuu intaa kadib dib ugu soo laabtay maxadka isagoona fuliyey weerarkani sida lagu sheegay war ka soo baxay booliiska magaaladaasi ardaygan ayaana qirtay dembigiisa iyo falka uu ku kacay dhacdadan ayaana imaanaysa maalmo un kadib markii uu weerar gaarajisinna ka dhacay koonfurta waddanka shiinaha islamarkaanay ku nafwaayeen soddon iyo shan ruux halkee ku dhaawacmeen afartan iyo saddex ruux oo kale ciidamada saynada yuhuudda ayaa lagu jabiyey dagaal ka dhacay xuduudda lubnaan ururka shiicada isku magacaabay xisbullah iyo sidoo kale ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa waxay mar kale ku dagaalameen xuduudda waddanka lubnaan iyo dhulka muslimiinta ee falastiin ilo xog ogaalla ayaa waxay ku waramayeen in dagaalkan u yimid ka gadaal markii ciidamada yuhuudda ay galinkii dambe ee maalintii shalay isku dayeen inay galaan tuulada shaama oo saaran afka hore xuduudda lubnaan ay la wadeegto dhulka wuxuuga ku haysto maamulka gumaystaha ciidamada yuhuudda ayaana waxay la kulmeen dagaal adag oo ay kala hortageen dagaalyahanada ururka shiicada ee isku magacaabay xisbullah waxaana ku adkaatay ciidamada yuhuudda inay gudaha u galaan islamarkaana ay gacanta ku dhigaan tuuladaasi warbaahinta saynada yuhuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay diyaaradaha dagaalka ee ciidamada yuhuudda ee duqimo ku garaaceen goobay ku sheegeen ay ku sugan yihiin ciidamada xisbullah war ay soo saareen ururka habeenkii xalay ayaana waxaa lagu sheegay in mid ka mid ah taangiyada milatariga yuhuudda ay la dhaceen gantaalka lidka taangiyada iyagoona sheegtay inay ku gubeen meel dhanka bari kaga beegan duleedka tuuladaasi ciidamada yuhuudda ayaa qabad xoog leh ka haysataa xaqiijinta waxaa lagu sheegay istaraatiijiyadda dagaalka talaabiib ee la xidhiirta in xisbullah soddon kilomitir laga dheereeyo deegaanada xuduuda si halkaasi ay uga dhigaan goob nabdoon iyo in yuhuudda qaxday si ammaana ugu soo laabtaan deegaanada waqooyiee dhulkay xooga ku haystaan ugu dambayntii sargaal hore oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa qiray in ciidamadooda ay ku jabeen dagaalka ay la galeen kooxaha muqaawamada falastiin jenaraal hore oo ka tirsan militariga saynada yuhuudda ayaa sheegay in ciidamada yuhuudda aysan ilaa iyo haatan ka adkaanin kooxda waciska caabinta falastiiniyiinta waxaana uu yidhi jenaraalkani ciidanku wuxuu ku jiraa xaalad dhiigbaax askartun waxay diidan yihiin shaqada militariga siday soo tabinaysa warbaahinta ku hadasha afka maamulka yuhuudda wuxuu sidoo kale tilmaamay jenaraalkani howlgabka ah in netanyahu wasiirka difaaca u magacaabay ninaan u qalmin jegadaasi jenaraalkan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada yuhuudda ay ku jabeen dagaalkii dhanka dhulka ah ee ku qaadeen lubnaan wuxuuna yidhi maruu ka hadlayay arrintaasi waxaa maalin kastana ugula garaacaa boqolaal gantaal ah oo ka imaaday dhanka lubnaan dagaalkan waa uuna baabiiyey si kastaba ciidamada yuhuudda ayaa waxay ku jabeen dullaanka dhanka dhulka ah ee labaatan toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankae ku qaadeen marinka goodonsan ee khaza waxayna haatan awoodooda ku soo ururiyeen gumaadka iyo beegsigooda ku aadan shacabka reedka ee dumarka iyo carruurta ka kooban wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa